shir kan iyo weliba maalmo uu sodareerlan ku hadallo downe in la xoojiyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka ku dhexeeya eedaha dowladda iyo bulshada si lanku jawaabo caqabadaha maaliyadeeda waana lan gudbiya adeegyo dadweyne oo waarow wasaaradaha arrimaha gudaha iyo maaliyadda iyo si wadajir ah agaasiman shirkan iyadoona ku qeyb galahayana madax xukuumadda ee lamada wasaaradood wasiiro xildhibaano guddoomiyayaal degmo iyo bulshada qabashal gedisana wasiira dowlaha wasaaradda amuuro gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdirashiid sheekh axmed oo ku hadalay kulanka furitaanka iyo faahfaahiyay ahmiyadda loonqobadi shirkan usoona fariindiri ku qeybgalyaalka wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed iyo wasaaradda maaliyadda yaa kuwada shaqeeya maamulka degmooyinka n hab dowladda waliha ay tahay inay la daadejiyey waraan wasaaradoo iysharaay madanka inay hoos liin daadejiyo degmooyinkii waa sidan gudubta muhiimu marka maxaa ka dhawaayay wasiirka liinsiida walalo ku hadal ugeeka mayn badanaa dhanaga sharciyadda ku sokow maaliyadaan badan
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya axmed maxamed xuseen iyo sheegay intii ka wasaarad ahaan iyo xoogga saara doonaan sidii bulshada lanku taageeri lahay caqabadaha maaliyadeed waana lanku gudbii lahaye adeegyo dadweyne oo waarow sidoo kalena bulshada u siiya sida arrintan laku diiri koraa shirkan oo meelaraay anamalayo nooshay madiinkoreyti oo baydhabo laqabado oo laku ka hadalo adeega oo daadejinta maaliyadda meelaraay heer state oo runtii field ama eri oo inta badan dadkaan fahansanayna waanu ku hadlaan eta markinagat daadejinta oo nidaamka maaliyadda oo lana daadejiye heer state ilaa iyo to local government lana daadejiye arrimahan oo la xiriir fiscal federalismka runtii arrimo oo eed muhiim o soomaaliyan ajandaaan kuwiin oo xilin hatala rooga iyo sheegada dastuurka waxyaabaa laska haysada ya kooku eta fiscal federalismka qaabka lana daadejiye dowladda federaalka sisan ogtiin dalkaada maylaraa waliba ku koobanya dhowr oo liyara ku koobanya waagii hore dowladda oo central government bs airline marka markiiu nidaamka federaalka una qaadani dowladda federaalka heer state iyo waliba korortay meeraray local government saa kororeen taasoo runtii baahan awoodow inil shal shal shal saar maana walle arow meeraray functional assignment federal government ma haqan lata oo badakhli nagata state ki ma haqan li local government ki ma haqan lata waa waxyaabo oo inta badan laska haysado shariirkanka dambeeye oo baydhabo la qabadaay n c c ganka dambeeye waxyaabaha lagu kahadal oo lahasaarya kumadahayti meelaraay fiscal federalismka dowladda federaalka iyo steedyada iyo qaabka resourcega la shal qaybsado dowladda federaalka may awood in let dakhli anya qaada may stateka xaqan ley dowladda hoose mayan may xaqan leta walaas dhan meelaa lakuxusi laakiin weli meelaraay dhaqangelintiitiyo yaa yaa yaa calaamad su-aal saaran la dhaqangeliy male maadaama meelarahay doodo badan weli ka hareereysinin discussion badan lan ku sameeya madinta laka sameeyay naftirshe halmeela laa ku sameeyey madaxtooyada laa ka sameeyey waliba la sheenay iyo toos lan ku hadalne technical discussions badan haa maran yaa laisku ansixiyey marka walin male ini dastuurkan saasna kaka daray marka waxyaabo badan oo laku dhamanyi wani oo laku wada hadalo tan hadda meelarahay waliba teeganta levelkun walin male local government waay b f m ka qaabka lanka daadejiyey local governmentiga b f m kana waa nidaam iyo shuruuc waaye iyo meelaraay sharco waay waa kulankii inkuhurey noocon hadway lafqobada magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waana lanku hadalaa sida caqabadaha maaliyadeeda bulshada soomaaliyeed ee ku nool koonfur galbeed soomaaliya lanku gudbiyi koraa si on helana adeegyo dadweyne oo waarowa